بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii fadlulislaam oo shimi maxamed ibn cabdilwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcaziiz ibn maxamed al sheikh waxaan soo gaarnay baabkii sagaalaad baabu maa jaa ana allaha اxtajaza atowbata can saaxibi اlbidca kan wuxuu baab yahay wixii ku yimid in alla uu u diiday towbada ama ka ceshaday qofka mubtadica ah shiikhuu wuxuu leeyahy hada marwiyun min xadiidi anasin radia allahu canhu wa min maraasiili اlxasan xadiidkan anas ibnu malik baa laga wariyey buu leeyahay sidoo kale waxaa la wariyey iyadoo xasanulbasri uu irsaalinayo xasanulbasri taabici buu ahaa maaragtay rasuulka ma soo gaarin sala alla alay slam wadakara ibnu wadaax ibnu wadaax wuxuu sheegay macnaha kitaabkiisa albidac la yidhaahdo can ayuuba uu ka sheegay qaala wuxuu yidhi ayuub baa leh kaana rajulun yaraa ra'yan ninbaa wuxuu ahaa mid ictiqaad ictiqaadsan ra'yi buu arkaya buu leeyahay macnaha waa bidco bidco ayuu qabay buu leeyahay fa rajaca canhu bidcadii buu ka soo noqday fa ataytu muxamedan moxamed ibnu siiriin baan u imid farixan bidaalika anoo ku faraxsan ninkaas toobadiisii ukhbiruhuuna sheegaaya inuu bidcadii ka soo noqday fa qultu waxaan ku idhi ashcarta war ma ogaatay ma dareentay moxamedow ana fulaanan taraka ra'yahu aladii kaana yara in hebel uu ka tegay bidcadii u ictiqaadsanaan jiray faqaala wuxuu yidhi unduruu ilaa maa yataxawal dhinaca kale uu aadayo bal fiiriya xaggee u wareegi doonaa ina aakhira alxadiidi xadiidka qeybta ugu danbaysa ee ashaddu calayhim nimanka ahlubidaca uga daran min awalihi xadiidka qeybtiisa horeysa qeybta dambea waxaa ku jira markii khawaarijta uu ka hadlayay rasuulku sala allahu aleyh wasalama yamruquuna min addiini diinkii bay ka siibtaan buu yihi rasuulku sala allahu alay slam kamaa yamruqu asahmu min aramiya sida fallaartu sida leebku uga siibto wixii lagu ganay suma laa yacuuduuna ilayhi kadibna uma soo noqdaan yacni fallaartii laga tuuray yani leebku miyuu kusoo noqonayaa fallaartii laga tuuray maya meel fog buu aaday soo noqon maayo marka qeybtan ah yamruquuna min addiini kamaa yamruqu saxmu min aramiyati xadiidka khawaarijtu ku jiray suma laa yacuuduuna fiihi yani bukhaari wuxuu ka wariyey xadiidkaas abu saciid alkhudri muslimna wuxuu ka wariyey abu dar uma laa yacuuduuna fiihi yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiyati uma laa yacuuduuna fiihi wa su-ila axmed ibn xambal can macna dalik imaam axmed baa la weydiiyey yani yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiyati uma laa yacuuduuna fiihi maxaa laga wadaa inaanay maaragtay diinta kusoo noqonaynin markaasuu wuxuu yidhi imaam axmed laa yuwafaquuna litowbati towbad lama waafajiyo shaarix marka wuxuu leeyahay shiikha kitaabka alifay baabkan wuxuu u guntay inuu ka hadlo mas'alo ku saabsan bidcadii wuxuuna dhammaystir uyaad moodaa buu leeyahay baabkii kan ka horreeyey sababtoo ah baabkii kan ka horreeyey wuxuu ku sheegay in bidcadu ay ka shido badan tahay oy ka dhib badan tahay kabaa'irta caadiga ah ee waaweyn dembiyada waaweyn siyaabaha marka bidcadu ay uga daran tahay kabaa'irtii ah waxaa ka mid a in kabiiradii aan la dhihin qofkii towbadii waa loo diiday laakiin bidcadii waxaa la yidhi towbadii waa loo diiday qofkii mubtadica ahaa shaarix wuxuu leeyahay xadiidkani ama waa xasan ama waa saxiix mundiri baa taxsiiniyey jamaaco oo ahlucilmiga ka midana waa tasxiixiyeen waa saxiix bay yidhaahdeen marka alfaadii xadiidkuu sheegay wadaadku in allaha xtajaza towbata can saaxibi kuli bidcatin lafdi kale waxaa ku jiray in allaha xajaba towbata can saaxibi kuli bidcatin lafdi kale waxaa ku jira in allah xtajaba towbata can saaxibi kuli bidcatin waxaa kaloo la wariyaa buu yihi can kuli saaxibi bidcatin marka jamaaco imada kamid ayaa wariya xadiidkaas ibnu wadaax iyo abu yacla iyo tabaraani iyo jamaaco kale waxaana sheegay buu leeyahy sheekh albani oo kitaabkiisa asilsila saxiixa ku sheegay juska afaraad sheekh albanina wuxuu yihi in isnaadahu saxiix xadiidkan sanadkiisu waa saxiix marka ahlucilmigu waxay maaragtay ka hadleen macnaha xadiidku muxuu yahay yacni mubtadicu toobad keeni maayo maxay tahay annagoo hadda arkayna in ahlu bidciga qaarkood laga helay qaar toobadkeenayo sunnadii usoo noqday bal waxaa laga helay buu leeyahay wakhtigii saxaabadu ay badnaayeen niman mubtadaca oo soo toobad keenay khawaarijtii iyadoo aan garanayno bidcadoodu sida ay u daran tahay oo u xoog badan tahay rasuulkuna uu yidhi sala allahu alay wasalam ay diinka ka siibanayaan sida leebku uu waxa lagu ganay uga sii baxo markii ibnu cabbaas nimanka uu la dooday waxaa la sheegay saddex marka loo qaybi qayb ahaan ama ka badanba inay ka soo noqdeen bidcadii oo sunnadii usoo noqdeen taasi waxay kutusinaysaa in qofkii mubtadica ahaa uu toobad keeni karo marka maxaa laga wadaa xadiidkan ah towbadii waa loo diiday waa laga manciyey qof kasta oo bidca u saaxiiba ahlu cilmigu waxay sheegeen buu leeyahay in xadiidku uu macno leeyahay oo laga wado bidco qofkii uu aada u cabsan yahay sidii xadiidkii hore aan kusoo marnay oo tajaara bihim alahwaa yani tatajaara bihim alahwaa bidcadiiba maaragtay meel kasta la gelaysa ama meel kastaba ka gasha kamaa yatajaara alkalabu bisaaxibihi kamaa yatajaara alkalabu bisaaxibihi sidii cudurkii qofkii maaragtay eygii xanuunsanaa ee waalida qabay uu qaniinay cudurka noocaas oo kale ah sida uu qofka meel kastaba uga galo laa yabqaa minhu cirqun walaa mafsilun ilaa dakhalahu xidid ma jiro xubinna ma jirto iyo kala goys ilaa cudurkii waa u galaa markii halkaasoo kala gaarto qofkaas marka ma toobad keeno marka mubtadaca laga hadlayo waa maxay waa midka maaragtay mubtadaca laga hadlaayo waa maxay waa midka bidcada si fiican u cabay oo ay meel kasta ka gashay sidii cudurkaas oo kale laakiin qofkii bidcadii ku camal falay isagoon ku qanacsanayn ama aan si fiican u cabsanayn ama aan bidcadiiba maaragtay jeclayn oo qalbi ahaan u jeclayn ayadii iyo dadkeediiba qofkaas marka toobadii waa loo waafajin karaa uu leeyahay shaarixu taasaana lagu xambaarayaa wixii soo arooray ee ka hadlaayay dad bidcadii ka toobad keenay laakiin ahlicilmiga qaarkood waxay leeyihiin xadiidkan waa caam qof kastoo bidca u saaxiiba tooba dhammaystiran lama waafajiyay leeyihiin ee waxaa la waafajin karaa bay leeyihiin inuu bidca ka toobad keeno laakiin mid kalu haddana kusii dhacaya sida ayuub hadda uu sheegay oo matniga ku tahallay kaana rajulun yaraa ra'yan marka yaraa ra'yantan shiikhu wuxuu leeyahay salafku ra'yiga marka waa ay caayi jireen sababta diinku ra'yi kuma dhisna wax maaragtay qofka uu caqligii ay tusaa uu leeyahay kuma dhisna diinku diinku waa raacitaan wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah rasuul sooma aanan dirin baa alla leeyahay ilaa waxaa loo soo diray in la ateeco rasuulkaas idanka alla lagu ateeco marka rasuulka waxaa loo soo diray in la ateeco oo la raaco marka ninka la leeyahy ra-a ra'yan macnaha rasuulka ma raacayo ninkaas waa nin maaragtay maskaxdiisa uu iska dabagalay waxay u sheegtay maxamed masiiriin wuxuu leeyahay khaarijinimadii inuu ka toba keena dhici karta laakiin bidco kaloo ka darantii hore inuu ku dhaco yaa maaragtay dhacaysa buu leeyahay marka ibnu siriin wuxuu qabaa marka oo laga fahmayaa hadalkiisa in xadiidku uu caam yahay ahlicilmi kaloo badanna saasoo kale qabaan in xadiidku uu caam yahay tooba dhamaystiran marka la waafajin maayo leeyihin oo bidcooyinka dhan uu ka wada toobad keeno laakiin hadduu bidcadan ka toobad keeno bidcadii jacaylkeedii ama bidcooyinkii jacaylkii uu qabay yaa qalbigiisa ku baaqi noqonaya shubha kusii haraysa oo bidcadan ku tacalluqda ama bidco kale oo ayadii shabahda calaaqa la leh shaarixu laakiin wuxuu leeyahay qowlkaasi waa laga quman yaha buu leeyahay sida saxdaa waa maxay inaan axaadiista isku xambaarayno oo qaarkeed qaarka kale ku xambaarayno oo aan leenahay kuwan toobada loo diiday waa kuwa bidcada si xoog lou cabay kuwa bidcada loo diiday waa kuwa bidcada si xoog lou cabay oo meel kasta ay ka gashay sidii rasuulka sal sl uu ku tilmaamay tatajaara bihim tilka alahwaau kamaa yatajaara alkalaw bisaaxiibi kii cudurkaas eygii macnaha waalna uu qaniinay cudurkii ku dhacayoo kale oo meel kasta gelayo kale kuwii xadiisku uu sheegay wuxuu leeyahy marka shaarixu baabkan waa baab gaaban buu leeyahay wuxuu kaloo ku sheegay buu leeyahay aakhirkiisa hadalkii imaam axmed oo uu fasiraya xadiidka khawaarijta yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya uma laa yacuuduuna ilayhi qaala laa yuwafaquuna litowba towbadii lama waafajiya buu leeyahay taas marka waxay ku cadaynaysaa bidcooyinka khatarnimadooda inay aada u xun yihiin bay kuu sheegaysaa sababtu waa maxay sababto ah qofkan mubtadica ahi wuxuuba sababto ah qofka mubtadica waxaad moodaa inuu maaragtay shaaricibaa wax ka maqnaayeen ama ka dhimanaayeenoo anaa dhammaystirayo diintii buu leeyahay marka qofka bidco keena leh ilaahay noo dhaweynaysaa bidcadaas ictiqaad baa arrinkaa ku xambaaraya maaha shahwo iyo sidii macsidii oo kale maaha marka ictiqaadkuna waa uu ka weyn yahay camalka caadiga ah oo qofka camalku inaan isaga dhaafin baa dhici karta oo ka toobad keeno ama dembigiisa lagu dhaafo xasanaad uu sameeyey iyo tooba iyo istikfaar iyo acmaal saalixa iyo waxaas lagu dhaafo laakiin bidcooyinka xagga ictiqaadka ah haddii ay marka weynaato ama uu sameeyo qofkii uu ku dhego arrinkeedu waa uu ka weyn yahay qofkii kabiirada la yimid dembigii weynaayo caadigayo xagga camalka ah la yimid duuduub ahaan waa ka weynta bidcadii baa weyn laakiin taa macnaheedu maaha qof kastoo bidca ictiqaadiya inuu ka daran yahay qof kastoo kabiira sameeya laakiin waxaa laga wadaa jinsi ahaan iyo duuduub ahaan baa laga wadaa marka ahlucilmiga qaarkood oo xoogaa yani bidco ay gashay oo aqwaasha mubtadacada qaatay ashaaciradii maturidiyadii hadaladoodii bay maaragtay ku ta-asureen maxaan leenahay buu leeyahy shaarixu maxaan leenahay ahlubidicii la goynaayo bay maaragtay soo gelayaan mase arrinku waa ka duwan yahay jawaabtu waxay tahay buu leeyahay ibnu teymiya wuxuu sheegay buu leeyahay markuu waasitiyada alifay oo ay la doodeen wadaddii waagaa joogay ile ashcariyada xoog badnayd waagaas moogtahay waxay ku qabsadeen markuu yihi fahada ictiqaadu lfirqati annaajiyati almansuurati ilaa qiyaami asaacati ahli sunnati waljamaca kan waa ictiqaadkii firqadii badbaaday ama badbaadaysay ee loo gargaarayay ilaa saacaddu ay ka dhacdo ee ahlu sunnati waljamaca ahaa markaas waxaa la yidhahda waxa aad meesha ku sheegtay qofkii aan ictiqaadkaan ictiqaadinin firqadii naajiyada ahayd ka mid maaha markaas wuxu hadda anugu saa ma dhihin warkayguna taa keeni maaye waxaan idhi firqada naajiyada ictiqaadkeedu kani waa waxaan idhi buu leeyahay kani waa ictiqaadkii firqadii naajiyada ahayd badbaaday ee loo gargaaray ee ahlu sunna waljamaca ahayd qofkii marka ictiqaadkaan ictiqaadiyaa wuxuu ka mid yahay dadkii alla uu tilmaamay rasuulkuna uu tilmaamay inay jidka toosnaa ku taagan yihiin oo ay badbaadayaan oo loo ballan qaaday badbaado laakiin qofkii aan ictiqaadkaan ictiqaadiya oo bidcooyin ay dhici karto maaragtay wax un bidcooyin kamid inuu ictiqaadiyo wuxuu leeyahay inuu badbaado waa dhici kartaa naarta inuu ka badbaado waa dhici kartaa xasanaad uu sameeye iyo maaragtay wanaag weyn uu la yimid iyo cilmi uu nashriyey iyo wax lamid ah oo maaragtay bidcadiisii dembigii bidcadaas ka ka tirtirta ama ictiqaadkaas ka tirtirta dembigiisi waxaan kolley xasuustaa inuu inuu ku daray macnaha ibnu taymiya hadda shaarix maanu sheegine waxay taasi lamid tahay buu leeyahy man samata naja qofkii aamusa waa uu badbaadaa marka wuxuu leeyahay yani waxaa laga fahmayaa qof kastoo hadlaa inuu halaagsamaayo maya wuxuu ka hadlay baa marka la fiirinaya marka arrintii waa arrin qaybsamaysuu leeyahay marka shaarix wuxuu leeyahay culamada marka tafaasiirta leh ee axaadiistii sharaxday ee wax uun maaragtay bidcaa loo tiiriye buu leeyahy tafaasiirtoodii iyo shuruuxdoodii iyo xataa kutubta fiqiga iyo dadka noocaas oo kalea bidcadii u tiirin mayna buu leeyahay lakiin allah u naxariistaan leenahay khayr iyo salaax baan maaragtay ugu abtirinaynaa aqwaashaas ay ku gefeen ama bidcada kula yimaadeen ama ay maaragtay mashaayikhdoodii mubtadicada ahayd ku raaceen wuxuu leeyahay ka hadli mayno ilaa qowlkii mubtadica aha marka un la shee ilaa qowlkii mubtadaca ahaa marka la sheegaayo moogiye marka haddii aad aragto qofki qowlkii marka bidcada ahaa waxaad leedahay hadalkii ashaacirada waa kani laakiin qofkii marka kitaabka qoray maaragtay annagu si gaara u taarget garaysan mayna buu leeyahay ya allahu naxariistaan leenahay oo cilmigii bay maaragtay caddeeyeen laakiin masaa-ishii ku gefeen waa masaa'il aada u yar buu leeyahay haddii la fiiriyo maaragtay waxyaabihii ay ku saxmeen ee ay asiibeen xaqa ee faraha badnaa oo ay ku daydeen aimadii sunnada wuxuu leey marka shaarixu inkastoo baabkaani uu baab gaaban yahay haddana waa wax aada cabsi kuu gelinaya inaad bidcadii aada uga cabsato wax maaragtay kugu dhaliya yaa uu keenay buu leeyahy shiikhu marka waxaa waajiba inaan ku dadaalno dariiqii sunnada inaan qaadno wixii shaki kaa galana ka fogow buu ku leeyahay waxaad qabsataa jidkii laysku wada waafaqsanaa inuu sunnada yahay laakiin waxaan maaragtay leexleexday iyo manaahijta iyo duruqda aad ka shakinaysid ama aanay caddaynba waxaas inay sunnadii ku sugan yihiin ka digtoonow adoo iska ilaalinaya inaad bidcooyinka qaarkood aad ka qayb qaadato marka bidcadii in laga cabsado iyo jidadkii toosnaa jidadkii khilaafsanaa in laga cabsado waxay nagu dhalinaysaa oy nagu waajibinaysaa inaan ka tagno oo aan bidcadii ka haajirno oo aan ka fogaano oo ahlu bidcii aan iska ilaalino oo aanan la saaxiibin oo aanan dhagaysanin oo aanan u dheg raaricinin si aan u badbaadno sababta dadka ahlulbidca warkooda haddaad dhagaysato ama xaqii aad taqaana bay kaa shaki gelinayaan amase bidcadoodii bay ku gelinayaan waxaa dhici karta inay ku guulaystaan inay bidcadoodii kuu qanciyaan marka ahlubidici waa inaan dhagaha loo raaricinin zamankan hadda aan joognana dadkii waa ay fududaysteen inay ahlubidac dhegeystaan ahlubidac keliya maahane gaaladii bay dhegeysanayaan iyo dadkii shirkiga iyo kirishtaanka iyo shuucinimada iyo ilxaadka iyo dadka ugu yeeraya yaa laiska dhegeysanaya markaas qofku wuxuu ku leeyahy anuu caqli baan leeyahayo waxbaan kala sooci karaa buu leeyahy marka maya dhagahaada looma raariciyo ahlubidaca dhagahaada looma raariciyo sababtoo ah ama waxay ku guuleysanayaan inay baatilkoodii kugu qanciyaan ama cala aqal xaqaadii bay shaki kaa gelinayaan oy mugdi kaa gelinayaan waxaa munaasaba marka meeshan in laga hadlo qofkii mubtadica ahaa toobadkeenkiisa culammadu shuruud bay u sheegaan alla wuxuu yidhi ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu araxiim waxaa alla uu aada ugu goodiyey oo siyaaq uu ka hadlayay niman yahuud ah oo rasuulka sal alla ly slm in lasoo saari doono iyay qarinayaan iyo maaragtay wixii tusinayey diintiisa saxdaa iyo maalan rajmigii oo kale ay qarinaayeen markaas alla wuxuu sheegay in alla uu lacnadayo kuwaas kuwa walacnadaan ay lacnadayaan markaasa waxaa laga soo reebay ila aladiina taabuu waaslaxuu kuwa soo noqday moogiyo toobad keenay ee camalkii hagaajiyey ee wixii ay qariyeen caddeeyey fa ulaa'ika atuubu calayhim baa alla u leeyahy kuwa waan ka toobad aqbalaaya wa ana atawaabu raxiim mid toobad aqbal badan baan ahay oo u naxariista kuwa toobad keena rasuulkuna wuxuu yidhi sal ll ly slam markuu guud ahaan dembiyadii ka hadlaayay ina alcabda ida ctarafa bidanbihi huma taaba taaba allahu calayhi xadiidka bukhaari baa weriyey addoonku haddii uu ictiraafo dembigiisii kadibna uu soo noqdo alla waa uu ka toobad aqbalaa yaa uu yihi rasuulku sal ly slam xasan ibnu shaqiiq baa wuxuu yidhi ibnu mubaarak baan la joogna markaasaa nin u yimid yani ibnu mubaarak baa ninkii yimid bu wuxuu ku leeyahy anta daka aljahmiy warma kii jahmiga ahaa baa tahay yani jahmiyadu hadallo xun bay qabeenoo sifaadka allay inkiraayeenoo iyo magacyada allaba qur-aanku waa makhluuq bay lahaayeenoo bidac aada u xun bay leeyihiin markaasuu wuxuu yidhi haa kii laftiisii baan ahaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi idaa kharajta min cindii falaa tacud ilaya haddaad ka baxdo gurigayga ha ii soo noqonin mardama kuma arki karo qaala rajulu ninkii baa wuxuu yidhi fa ana taa'ibun waan ka toobad keenay waan ka soo noqday jahmiyadii iyo bidcadii qaala wuxuu yidhi laa maya toobadaa kaa yeeli mayno xataa yadhara min towbatika mithlu aladii dahara min bidcatika ilaa toobadaada xaggeeda ay ka caddaato sidii bidcadaadu wixii ilaa toobadaada xaggeeda ay ka caddaato wixii ka caddaaday bidcadaadii oo kale sidii bidcadaada loo arkay oo ummadda dhan u wada aragtay waa in toobadaadina maaragtay u caddaato oy banaanka u soo baxdo ibnu bata ku sheegay kitaabkiisa sharxul alibaana la yihaahdo imaam axmedna wuxuu yidhi fi rajuli yushhadu caleyhi bilbadati nin baa maaragtay waxaa lagu marag furayaa bidco fayajxadu waa uu diidaayaa ictiraafkia ka maqan meesha mujeedaa ila toobad ictiraaf bay u baahan tahay fayajxadu waaba dafirayaaba laysat lahu tooba yiri marka midka noocaasoo kale a ooban bidcadii ictiraafsanayn tooba malah buu yidhi inama atawbatu liman ictaraf waxaa towbadu ay ka ansaxdaa buu yidhi qofkii ictiraafa fa amaa man jaxda qofkii jaxdiya falaa towbata lahu tooba male buu yidhi ibnu qudaama wuxuu leeyahay kitaabkiisi fiqiga ahaa almuqni ahaa wuxuu leeyahay wa ama albidcatu fatowbatu minha bilictiraafi biha warujuuci canha waictiqaadi didi maa kaana yactaqidu minha bidcada ka toobadkeenkeedu waa in la ictiraafo lagana soo noqdo oo uu qofku ictiqaadiyo wuxuu ictiqaadsanaa wax ka soo horjeeda qurtubi wuxuu leeyahay toobada maaragtay culimadeena agteeda ma ku filna inuu qofku yidhaha waa toobad keena bes qad tubtu maya wuxuu le xataa yadhara minhu fi thani khilaafu lawal xaaladiisa dambe oo hadda aan u jeedno ilaa ay kasoo muuqato wax ka duwan wax ka duwan wixii hore marka waa in toobadiisa la arko ibnuqayim marka wuxuu leeyahay kuwan fusaaqda ah ee xagga caqiidada fusaaq ka ah caqiida faasiday leeyihiin toobadoodu waxay noqonaysaa inay maaragtay barax yeelaan sunnadii raacitaankeedii intaanan looga kaaftoomi maaye e waa inay caddeeyaan buu leeyahay bidcadii ay ku taagnaan jireen inay wax xun ahayd laa yuktafaa minhum bidalika ayضa xataa yubayinuu fasaada ma kanuu calayhi min albidcati id itawbatu min dembin hiya bificli didihi sababto wuxuu ku leeyahay dembi laga toobad keenaahi wuxuu ku dhacaa un wixii kasoo horjeeday kaas dembigaa laftiis kasoo horjeeday in la sameeyo markaasuu ka hadlay aayaddii aan maaragtay ka sheekeynaynay oo suurat lbaqara dadkii xaqa qariyey in alla uu u shardiyey inay wax caddeeyaan sababta dembigooda markuu noqday wax qarin yaa toobadooda waxay noqotay inay wax caddeeyaan wuxuu leeyahy marka ibnu qayim markuu aayadda ka hadlayay qofkan mubtadica ahi dembigiisu uu ka wen yahay dembiga midkii wax qariyey yahuudigii wax qariyey kana kasii daran buu leeyahay sababtoo yahuudigaasi xaqi buu qariyey intaasuu ku ekaystay laakiin kani xaqi buu qariyey xaqii wax kasoo horjeedana dadku waa ugu yeeray dadkii buu lumiyey marka qof kastoo mubtadicihi wax buu qariyey laakiinse mid kastoo wax qariya ahi ma maarata waa mubtadic lama laha waa nooc kale iska noqon karaa sidii haddii yahuuddaas oo kale qofkii munaafiqa ahaa waxaa loo shardiyaa ikhlaas yani toobadkeenku maaragtay ka toobad keenayay munaafiqnimadii waa in ikhlaas laga helaa sababtoo dembigiisa wuxuu ahaa istustus baa ku jiray markaasa marka toobadiisa laga hadlaya alla wuxuu yidhi ila aladiina taabuu wa aslaxuu waactasamuu billahi wa akhlasuu diinahum lilahi waa marka ikhlaas waa in laga helaa abubakrin acyan baa wuxuu yihi waxaanu imid aadam alcasqalaani markaasa waxaan ku yidhi cabdullahi bn saalex yaa kusoo salaamay markaasuu yihi maya salaan higa gaarsiin aniga markaasa waxaan ku yidhi bu yiri war maxaa dhacay markaasuu wuxuu yihi quraan alqur'aan makhluuq buu yihi bidcadii weynadooda kufriga ahayd buuba ku hadlay markaasaan u sheegay buli cudurdaarkiisi fa akhbartuu bicudrihi inuu maaragtay cudurdaartay wa anahu adhara nadaamata inuu shallayto muujiyey wa akhbara annaasa birujuuci inuu bidcadii kasoo noqdana dadkii buu u sheegay buu yihi intaasaan kaaga hayaa buu yihi ninkaas kusoo salaamay markaasuu wuxuu yihi faaqribuhu mina salaam hadda salaanta waa iga gaarsiin kartaa buu yihi xaaris ilmuxaasibin in la dhihi jiray oo xoogaa maaragtay kalaamkii jahmiyada ku ta'asuray oo qayba ka qaatay nin aada u cibaado badanna ahaa imaam axmed waa uu ka digi jiray belada dham waa xaaris u dhihi jiray dadkii la saaxiibay xaaris oo maaragtay dabagalay waa ay wada baaba-een buu leeyahy hal un baa laga soo reeba buu leeyahay oo ibnu callaaf la dhihi jiro soo xoogaas oo iska masuuro iska dhintuu leeyahay xaaris ka diga buu leeyahay digitaankii ugu xooga badnaa ka diga xadiruu can xaaris ashadda taxdiir marka waxaan ku yidhi buu yidhi imaam axmed ow dad baa xaaris u tag tago oo gurigiisa u gala markaasuu wuxuu yidhi waanu sheegaynaa waanu caddaynaynaa ninkaa bidcadiisa lacallahum laa yacrifuuna bidcatah bidcadiisa inaana garanayn baa dhici karta fa in qabiluu hadday warkii qaataan waa alxamdu lilah wa ilaa hujiruu haddii kale waa laga hajira ayaga laftooda laysa lilxaarisi towba xaaris towba male buu yidhi yushhadu calayhi waa lagu marag furaayaa wayajxadu waana uu iska dafiraayaa inama tawbatu liman ictaraf towba waxaa leh ay ka ansaxdaa qofkii ictiraafa bidcadii u awal ku jiray qofkii mubtadica waxaa waajiba inuu ka toobad keeno bidcadaas u geesinimana uu yeesho uu ku ictiraafayo wixii xumaayo uu ku jiray inay xumaayeen dadkiina maaragtay uu ogeysiinayo inuu bidcadaa ka laabtay si aan loogu dayaninoo dembiyadii dadkaa ku dayanaya isaga aanu u qaadin aakhiro wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online